yeshuuca cutubka laba-iyo labaatanaad markaasaa yeshuuca u yeedhay reer rubbeen iyo reer gaad iyo reer manase badhkiis oo wuxuu ku yidhi waad xajiseen kulli wixii uu addoonkii rabbiga oo muuse ahaa idinku amray oo codkaygana waad dhegaysateen oo waad yeesheen kulli wixii aan idinku amray oo waagaas ilaa maantadan la joogo walaalihiin kama aydnaan tegin laakiinse waad xajiseen amarkii rabbiga ilaahiinna ah oo haatan rabbiga ilaahiinna ahu walaalihiin buuna siiyey siduu markii hore kula hadlay haddaba noqda oo taga teendhooyinkiinnii iyo dalkii hantida idiin ahaa oo addoonkii rabbiga oo muuse ahaa idinka siiyey webi urdun shishadiisa laakiinse aad iyo aad u dadaala inaad yeeshaan amarkii iyo sharcigii uu addoonkii rabbiga ee muuse ahaa idinku amray kuwaasoo ah inaad rabbiga ilaahiinna ah jeclaataan oo aad ku socotaan jidadkiisa oo dhan oo aad amaradiisa xajisaan oo aad isaga aad u sii xajisataan oo aad qalbigiinna oo dhan iyo naftiinna oo dhan ugu adeegtaan markaasuu yeshuuca u duceeyey oo iska diray oo iyana waxay tageen teendhooyinkoodii oo reer manaseh badhkiis muuse wuxuu dhaxal ka siiyey baashaan dhexdeeda laakiinse badhkii kale yeshuuca ayaa dal ka siiyey walaalahood dhexdooda meel webi urdun ka shishaysa oo xagga galbeed ka xigta oo weliba yeshuuca markuu iyagii iska diray oo ay teendhooyinkoodii tageen ayuu u duceeyey iyaga oo intuu la hadlay ayuu ku yidhi teendhooyinkiinnii kula noqda maal badan iyo lo' aad u tiro badan iyo lacag iyo dahab iyo naxaas iyo bir iyo dhar aad u badan oo boolidii cadaawayaashiinna laga helay walaalihiin la qaybsadaa markaasaa reer rubbeen iyo reer gaad iyo reer manaseh badhkiis ayaa noqday oo ka tegey reer binu israa'iil oo joogay shiilooh taasoo ku taal dalkii kancaan inay u kacaan dalkii galicaad kaasoo ahaa dalkii hantidooda ahaa ee ay ku hantiyeen amarkii rabbigu muuse u soo dhiibay oo markay yimaadeen gobolkii u dhowaa webi urdun oo ku yaallay dalkii kancaan ayay reer ruubeen iyo reer gaad iyo reer manase badhkiis webi urdun agtiisa ka dhiseen meel allabari oo muuq weyn markaasaa reer binu israa'iil waxay maqleen in la yidhi reer ruubeen iyo reer gaad iyo reer manaseh badhkiis ayaa meel allabari ka dhisay darafka dalka kancaan meeshaas oo ah gobolka u dhow webi urdun oo ah dhinaca ay leeyihiin reer binu israa'iil oo markii reer binu israa'iil ay taas maqleen ayaa shirkii reer binu israa'iil oo dhamm ku ururay shiilooh inay dagaal ugu baxaan iyaga oo reer binu israa'iil waxay xagga reer ruubeen iyo reer gaad iyo reer manaseh badhkiis oo joogay dalkii galicaad u direen fiinaxaas oo ahaa wiilkii wadaadkii ahaa elcaasaar oo waxay isagii ku dareen toban amiir oo amiirba wuxuu ka socday qabiilooyinka reer binu israa'iil midkood oo mid waluba wuxuu ahaa kii madaxda u ahaa reerahooda ku jira kumanyaalka reer binu israa'iil markaasay u yimaadeen reer ruubeen iyo reer gaad iyo reer manase barkiis oo joogay dalkii galicaad oo intay la hadleen ayay ku yidhaahdeen shirkii rabbiga oo dhammu sidaan bay leeyihiin waa maxay xadgudubkan aad ku samayseen ilaaha reer binu israa'iil idinka oo ka leexday inaad rabbiga la socotaan oo meel allabari dhistay si aad maanta rabbiga ugu caasiyowdaan miyuu nagu yar yahay dembigii ficoor oo aanan iska nadiifin ilaa maantadan la joogo inkastoo ay balaayo ku soo degtay shirka rabbiga inaad maanta ka leexataan inaad rabbiga la socotaan oo caasinimadii aad maanta rabbiga ku caasiyowdeen aawadeed ayuu berito ugu cadhoon doonaa shirka reer binu israa'iil oo dhan habase yeeshee haddii dalkii hantidiinna ahaa aannu nadiif ahayn dee markaas u soo gudba dalka rabbiga hantidiisa ah oo uu taambuuggii rabbigu ku dhex jiro oo nala qayb qaataa laakiinse rabbiga ha ku caasiyoobinna oo annagana ha nagu caasiyoobinnaa oo ha dhisinnaa meel allabari oo aan ahayn tii rabbiga ilaaheenna ah caakaan ina seerax miyaannu ku xadgudbin alaabtii la nidray oo taas daraaddeed miyaan cadho ugu dhicin shirkii reer binu israa'iil oo dhan oo ninkaasu keligiis kuma uu dhiman dembigiisii markaasaa reer ruubeen iyo reer gaad iyo reer manaseh badhkiis waxay u jawaabeen oo la hadleen kuwii madaxda u ahaa kumanyaalka reer binu israa'iil oo ku yidhaahdeen rabbiga ah ilaaha ilaahiyada rabbiga ah ilaaha ilaahiyadu wuu og yahay oo reer binu israa'iilna waa inuu ogaadaa haddii taasu caasinimo tahay ama xadgudub rabbiga ka gees ah maanta hana badbaadin iyo haddii aan meel allabari u dhisnay inaannu rabbiga kaga leexanno ama haddii aannu u dhisnay in lagu dul bixiyo qurbaan la gubo ama qurbaan hadhuudh ah ama in lagu dul bixiyo allabari ah qurbaanno nabaaddiino sidaas hadday tahay rabbiga qudhiisu hana weyddiiyo oo haddii aanan taas u samaynin feejignaan iyo sabab aawadood annagoo leh waa dambe carruurtiinnu waxay la hadli doonaan carruurtayada oo waxay ku odhan doonaan maxaa idinka galay rabbiga ilaaha u ah reer binu israa'iil waayo rabbigu wuxuu webi urdun ka dhigay soodin inoo dhexaysa annaga iyo idinka reer ruben iyo reer gaadow qayb kuma lihidin rabbiga oo sidaasay carruurtiinnu carruurtayada uga joojin doonaan cabsida rabbiga oo sidaas daraaddeed waxaannu isnidhi haddaba aynu isu diyaarinno inaynu dhisno meel allabari oo aan lagu bixin qurbaan la gubo ama allabari laakiinse waxay noqon doontaa markhaati inoo dhexeeya annaga iyo idinka iyo farcankeenna inaga dambeeya si aannu rabbiga hortiisa ugu adeegno annagoo wadna qurbaannadayada la gubo iyo allabariyadayada iyo qurbaannadayada nabaadiinnada inaan carruurtiinnu waa dambe ku oo dhan carruurtayada qayb kuma lihidiin rabbiga sidaas daraaddeed waxaannu isnidhi markay sidaas waa dambe inagu yidhaahdaan innaga ama farcankeenna waxay noqon doontaa oo aannu ku odhan doonnaa bal eega hannaankii meeshii allabariga oo rabbiga ay awaawayaasheen dhiseen oo aan lagu bixin qurbaanno la gubo ama allabari laakiinse waa markhaati inoo dhexeeya annaga iyo idinka ilaah hanaga fogeeyo inaannu rabbiga ku caasiyowno oo aannu ka leexanno la socodkii rabbiga oo aannu meel allabari u dhisno qurbaan la gubo iyo qurbaan hadhuudh ah ama allabari taasoo aan ahayn meeshii allabariga rabbiga ilaaheen ah ee ku hor taal taambuuggiisa oo wadaadkii feeneexaas ahaa iyo amiiradii shirka oo ahaa madaxdii kumanyaalka reer binu israa'iil oo isaga la socday kolkay maqleen warkii ay reer ruben iyo reer gaad iyo reer manaseh badhkiis ku hadleen ayay aad ugu farxeen markaasaa wadaadkii ahaa feenaxaas ina ilicaasaar wuxuu ku yidhi reer ruben iyo reer gaad iyo reer manaseh maanta waannu ognahay in rabbigu ina dhex joogo maxaa yeelay idinku xadgudubkan kuma aydnaan samayn rabbiga haddaba idinku waxaad reer binu israa'iil ka samata bixiseen gacantii rabbiga markaasaa wadaadkii ahaa fiinaxaas ina ilicaasaar iyo amiiradii waxay ka noqdeen reer ruuben iyo reer gaad oo joogay dalkii galicaad oo waxay tageen dalkii reer kancaan oo reer binu israa'iil ayay warkii u sheegeen oo reer binu israa'iilna waa ku farxeen warkaas markaasaa reer binu israa'iil ilaah ammaaneen oo mar dambena kuma ay hadlin inay dagaal ugu kacaan oo ay baabbi'iyaan dalka ay reer ruben iyo reer gaad deggan yihiin markaasaa reer ruben iyo reer gaad waxay meeshii allaabariga u bixiyeen markhaati waayo waxay yidhaahdeen waa markhaati na dhex yaal in rabbigu ilaah yahay